su-aashu waxay ku saabsan tahay oo inanku sheegay dadka gawaadhida markaa kaxeeya gawaadhidaasoo u kala gooshaya magaalooyinka u kala gooshaya oo marna halka jooga marna magaalada kala jooga ma noqonaya mid yeelanaya xukunkii safarka ma yeelanaya xukunkii safarka ma yeelanaya oo iftaar ma ka dhalanayaa inuu markaa ruuxii afuro mise waxa weeye ma yeelanayo ruuxii markaa xukunkii safarka yeelan maayo taas waxay tahay sida yacni saxda ahi in safarkii markaa hadduu bato aanu safarnimadii ka baxayn lama odhanayo gaadhiga korkiisuu muqiim ku yahay ya oo gaadhiga korkiisa dee muqiim laguma noqdo marka haddii safarkii dee uu bato xukunkii safarnimo ka bixi maayo sida xanuunkiiba hadduu bato yacni xukunkii xanuunka aanu uga baxayn faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar marka ruqsadii wuu yeelan karaa ha yeeshee waxay ku xidhnaanaysaa mar haddaynay shiddo ku haynin soonka uu soomayaa hadhow miyuu ku adkaanayaa inuu markaa qalleeyo mise waxa weeye kuma adkaanayo labada iyomaa markaa se uu u sahlan yahay dadka qaarkood baa dhici karta markay dadku sooman yihiin inuu soomaa ay u sahlan tahay laakiin hadhow markay dadku afuraan inuu soomaa ay ku adag tahay marka ka noocaasoo kale ah waxay noqonaysaa haddii hadhow uu ku adkaanayo soonku uu ku adkaan doono yacni safarnimada waa inaynu waxba eegine waa inuu markaa waxawayan iska markaa soomaa oo soonkii la yimaadaa soonkii la yimaadaa si markaa waxa weeye dayntaasi dee aynay ugu dayacmin ya ila waa dayn ilaahay markaa waajibaadkan dadka saarani waa dayn ilaahay fa dayn ullahi axaqu an yuqdaa marka qaantaa inuu iska reebo waa arrin aad iyo aad u muhima haddii hadhow ku adkaan doono qalluhu hor ha ka soomo iyaanu dib u dhigin laakiin ruksada waa qaadan karaayo xaalaadka qaarkooda inuu u baahan yahay afuraadda u arkay safarkana uu ku jiro yacni iska yacni badan ee wakhtiyada badan uu ku sugan yahay waa ruksada waa qaadan karaa laakiin hadduu ku adkaanayo qalluhu waa inuu marka hore soomaa oo aanu afurin walow safarba ha ahaadee
sheekhana saa-iilku wuxuu leeyahay ma u bannaan tahay qofkii mar walba ahaa qof musaafira inuu soonkaas aanu soomin oo hadhow uu fidiyo bixiyo waayo hadhow xataa markuu isdhahdo soo celi soonka mar walba waa musaafir oo gaadhigiisaasuu wataa oo uu ku kala gooshaya ama ku kala qabanayaa magaalooyinka kollay soonkii inuu markaas soomaa waa lagama maarmaan oo safarnimadu waxa weeye dee soonka kama ridayso oo fidyo uma bannaynayso waxay noqonaysaa uun soonkii inuu markaa ilaaba ilaa soomaayo ama ha la yidhahdo marka hore uu soomayaa ama ha la yidhaahdo marka dambe ayuu marka hore ruksadu qaadanayaa ee marka dambe u qallaynaya marka xilliga dee uu soomaayo isagoo safara soonku waa ka asaxayaa sida saxiixa adiladuna ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam lagu hayo waayo saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam iyagoo nebiga ay la socdaan oo ay safar yihiin ayaa saxaabada qaarkoodna waa soomi jireen fa mina asaa'imu wa mina almuftir qaarkaya waxay ahaayeen bay yidhaaheen qaar sooman qaarkayana waxay ahaan jireen qaar afuran taasina waxay ahayd ramadaan markaa soonkii kama dhacaayo ilaaba ilaa waa inuu soomaa oo safarnimadu ka ridi mayso marka isagoo dee safaraba waa soomi karaa ee wakhtiyada markaa u sahlan waa inuu markaa soomaa saas iyadaa bay noqonaysa